wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland oo ka duuleysa sar u qaadidda aqoonta iyo horumarinta waxbarashada deegaanada jubbaland ayaa waxay isku shaandheen iyo weliba magacaabid ku samaysay qaar ka mida iskuullada wax lagu barta ee ku yaala deegaanada jubbaland gaar ahaan iskuullada waxbarasho ee ku yaala degmada kismaayo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdinaasir sereer maax ayaa isku shaandheynta iyo magacaabidda uu ku sameeyey qaar ka mida iskuullada kismaayo waxay u dhaceysay sida tan kow ibraahim cabdulaahi guhaad oo horey u ahaa maamulaha iskuulka beder waxaa loo magacaabay iskuulka axmed gurey labo cabduqaadir maxamed cabdulleh oo horey u ahaa maamulaha iskuulka wamo stadium waxaa loo bedelay iskuulka horyaal saddex cabduqaadir aadan buraale hore waxa uu ahaa maamulaha iskuulka horseed hadda waxaa loo bedelay iskuulka ex marino afar nuur cabdi buulle hore waxa uu ahaa maamulaha iskuulka horyaal waxaa loo bedelay maamulaha iskuulka beder shan maxamed xasan ducaale hore waxa uu ahaa maamulaha iskuulka new wamo waxaa iminka loo wareejiyey maamulaha iskuulka midnimo lix maxamed yuusuf mucalim hore waxa uu ahaa maamulaha madiino waxaa loo bedelay maamulaha iskuulka new wamo toddobo maxmed cabdikariim nuur hore waxa uu ahaa maamulaha iskuulka midnimo balse hadda waxaa loo wareejiyey maamulaha iskuulka madiino siddeed abuukar cabdi daayer hore waxa uu ahaa maamulaha iskuulka axmed gurey balse hadda waxaa loo magacaabay maamulaha iskuulka wamo stadium sagaal cabdicasiis cabdulaahi ismaaciil hore waxa uu ahaa maamulaha iskuulka ex marino balse hadda waxaa loo magacaabay maamulaha iskuulka horseed dhanka kale wasaaradda waxbarashada ayaa waxa ay samaysay magacaabidda qaar ka mid ah iskuullada ku yaala magaalada kismaayo maamulayaashooda waxaana iskuulladaasi ka mid ah iskuulka farjano oo loo magacaabay sheekh xuseen dakhare iskuulka rugta oo loo magacaabay ibraahim cali maxamed iskuulka iftin oo loo magacaabay maxamuud ciise yuusuf iskuulka jubbo oo loo magacaabay cabdicasiis sheekh yuusuf axmed iskuulka gulwada oo loo magacaabay cabdiraxmaan cali bootaan iskuulka khaalid bin weliid oo loo magacaabay haashim cabdi wehliye iskuulka ganaane oo loo magacaabay maxamed xirse cabdulaahi iskuulka faanoole oo loo magacaabay cabdulaahi maxamed cumar iyo iskuulka maxamed jaamaca oo loo magacaabay mukhtaar xasan cabdiqani iskuulka axmed bin xambal oo ugu dambeyn isagun loo magacaabay badrudiin sheekh shukri si kastaba ha ahaatee isku shaandheyntan iyo magacaabidan lagu sameeyey maamulayaasha iskuullada kala duwan ee ku yaala degmada kismaayo ayaa looga gon leeyahay sare u qaadidda aqoonta waxbarashada deegaanada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan deegaanada degmada kismaayo